shacabka soomaaliyeed waa shacab deeqsiye geesiyaal eh aanan baqaynin shaqaysto shaqa xalaalka shaqaysto dadna aan dulmin haddii la dulmiyana iska dhicinayaan qofkii kusoo xadgudbo marka waxaan leenaha hala shaqaysto dowladda amni ku filan ayay keentay ciidamo ku filan kuwa dharcad iyo kuwa kaloo labisanba waa joogaan xaafadda way sugan tahay annaga ma la rabaa cabsi in yar iyo jaxanjax inaan tusno dalka dhaqaalaha meesha laga maamulo ee koowaad iyo labaadaan nahnaa in annaga aan u horseedno in ganacsiga la xiro cabsi aan muujinana waa ceeb ceeb soomaali usoo huyato waaye mana ogolaanayno wixii annaga nagu soo duulona waa iska dhicinaynaa wixii annaga nagu soo xadgudbina kuma xadgudbino marka shacabka soomaaliyeed aada iyo aadaan ugu mahad celinaya xaafadda iyo dalka dhan mudaaharaadiyo far badan ayaa ka socday hal mar ma dhicin xaafadii islii wax qalaalanso ama mudaaharaad kama dhicin taas waxay kutusaysaa shacabka soomaaliyeed ee xaafadda ku nool inay yihiin shacab shaqaystaan shacab oon shuqul ku lahayn qalalaaso oon shuqul ku lahayn boob oon shuqul ku lahayn dhaca oo eega ganacsigooda iyo howlahooda iyo danahooda qaaska dad ku mashquulina yihiin waddanka dhanna hadalhaynta yaa nala haystaa oo kamid tahay soomaalidii way iska shaqaysanaysaa waxyaalahan waxba kama laho oo mudaaharaadka iyo kacaanka dalka jiri waxba kuma shuqula annaga wadanka amnigiisa ugu sarsare ayaana lagu aaminay madaxweynaha dalka nagu aaminay dowladda kenya nagu aamintay dad wadanka u dhistay oo wadankan madax ka nahnaan ahna in wadanka aan tusno mataalo in lagu soo qaato dadkii way shaqaysanayaan ganacsi ugu socdaa waa shay dalka sharaf u ah soomaalidana sharaf u ah marka aan shaqaysano aan soo baxno howlaheena aan iska wadano ciddii annaga nagu soo xadgudubtana waa iska dhicinaynaa diintaa qabtaa dowladda kenya qabtaa dastuurkaa qaba qofkii xoolahaada iyo naftaada isku soo weeraro inaad iska dhiciso diintaa qabtaa sharcigaana qabaa marka annaga aan shaqaysano aan soo baxno howlaheena aan wadano amni nagu filan waa joogaan xaafadda dowladda way keentay oo weli xataa amniga dadka ugu sarsare amniga hayana waa dadkeeni waad ka waraysiin dadkeena waa dadka amniga joogo dadkeena waa dadkana waardiyeynayo annagana howlahayna aska wadano wax jaxanjax iyo nusqaamin in xaafadda ka jirtana yaanana muujinin horaan u shaqaysano